barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m yada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha disembar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jiradi kala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan barnaamijkeenna idinkuga hayno waxaa ka mid ah saamayn noocee ah ayay warbaahinta bulshada ku leedahay nolosha dhallinyarada
saamaynta bulshada uu ku leeyahay social media waxaa ka mid ah inuu qofkii oo qofku doonayo si fudud ku heli karo in ay iska soo guursan karaan dhammaan adduunyada oo dhan maanta qofkii maanta wax doonaya inuu u gudbin karo qof kaloo isla magaalo kala jooga islamarkaana isla daqiiqada u heli karo waxaad kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada jabuuti oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey sababaha keena burburka dhallinyarada ama qoysaska dhallinyarada ah
waxa sabab ahaa dumarkunbaa dee markay hinaasaan ay fura hadday dabeecadda hadday fiican hadday dabeecad fiican yihiin odayguma furayn gabadh baa hooyadeed ka tiri hooyo gabadh seen nin fiican u helaa markaasay ka tiri hooyo adu horta fiicnow yaa markaa waad helaysaa
kaalimihii heesahana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo heestaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijku u socdo marka horese waxaad kusoo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida magaalada muqdisho waxaa haatan ka socota xafladda lagu dhaarinayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan la doortay waxaana dhaarinaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya doctor ibraahim idle saleebaan sidoo kale waxaa madasha jooga madax kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya kulanka maanta waxaa la filayaa in baarlamaanku fadhigiisa ugu horeeya yeesho iyada oo uu dooranayo qofka ugu da'da weyn oo guddoomin doona baarlamaanka inta ay ka dooranayaan shirguddoonka golayaashaas hogaamin doona sidoo kale waxa ay baarlamaanku maanta laga yaabaa inay ansixiyaan qorshe howleedkooda ay ku shaqayn doonaan ka hor inta aanay dooran madaxweynaha soomaaliya
wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa maanta sheegtay in kooxo baarayaal ah ay heleen qalab muhiim ah oo waxduuba oo ay lahayd diyaaraddii militari ee toddobaadkii hore ku burburtay badda madow isniintii wasaaradda xaaladaha degdega ah ee ruushka ayaa sheegtay in shan iyo afartan markab iyo boqol shan iyo soddon kooxaha biyaha dhex quuso oo ka kala yimid dhammaan dalka ruushka ay meel meel hal kilomitir iyo bar u jirta xeebta ay ka heleen qeybo ka mid ah burburka diyaaradda wakaaladaha wararka ruushka ayaa sheegay in qalabka aan loo gudbiyey moscow si kooxaha baarayaasha ay u ogaadaan waxa sababay burburka diyaaradda saraakiisha ayaa sheegay inay dhici karto in mid ka mid ah sababaha keenay soo dhicista diyaaradda ay qayb ka ahaan karto argagixiso dhammaan dadka la socda diyaaradda oo gaaraya laba iyo sagaashan ruux ayaa dhintay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan mid ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahaan qoysaska dhallinyarada ah ee dalka jabuuti ayaa lagu sheegaa inuu yahay furitaanka badan dadka ka faallooda arrimaha bulshada ayaa sheegay in mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee keena furiinka ay tahay dhaqaale la-aanta haddaba wariyaha v o a jabuuti sagal siciid faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a dhallinyarada jabuuti oo weydiisay cidda sababta u ah burburka qoysaska cusub
cabdi ibraahim muuse cabdiibraahim muuse ka waran arrimahan furiinka maxaa isleedahay sababbay u tahay waxa sabab ahaa dumarkunbaa dee markay hinaasaan ay fura hadday dabeecadda hadday fiican hadday dabeecad fiican yihiin odayguma furayn waxa weeyaan hadday fiican tahay lama furo gabadh baa hooyadeed ka tiri hooyo gabadh seen nin fiican u helaa markaasay ka tiri hooyo adu horta fiicnow yaa markaa waad helaysaa haddii iyadu fiicnaato lama furayo
maxaa isleeda way ku ficnaan karaysaa da- gabadhu Waxay- si odageeda ay u haysato waxay ku fi- hadday dabeecad fiican tahay oo dee wax walba u dulqaato waxa weeye adduunyada kolleyba waxa weeyaan hadday wax walba u dulqaato isaguna maad aragtay furniinkuu yaraanaya marka ragga dumarkaa dejin karaad leedahay haa haa dumarku horta waxa weeyaan ha is ilaaliyaan waxa weeye horta wa- wa- si fiican maad aragtay hadday reerkooga u haystaan ma furaya dee ninku xitaa kuma dul guursanaya marka hadday dacwad kale keento wuu furayaa ee, maad aragtay tu kale ku dul guursan karaya Ee, wax weye kale tagun ma ma fiicna dee ciyaa- horta iyagu waxma waxma noqonaya ciyaalkan haa ciyaalka ayay ugu daran ayay furniga ugu daranya marka eedda dumarkaa saaraysa adigu eedda dumarkaa saaray anuha magacaw leh cabdixakiin maxamed jaamac inantu ay dabeecado wanaagsan hadday dabeecado xumaato in la furo waan aaminsanayba waayo qofku way isfahmi kartaa unbaad unbaad wajoogi kartaa haddii laakiin hadal iyo nin dhex yimaado waa inaad ka baxaa as warqadeeda siisid si nadiif oo hawada hadal iyo ma jiraan baad adu xaggaaga leedahay oo hadalku markuu daba dheeraado xu- hadalku wuu- wuu xumaadaa dacwood badan buu keenaa marka inaad iska furto way habboonta sidaan qofku u kala dhimay tolkeeda iyo faamilgeeda sidaan u kala bixin aydan isugu dhicin laakiin markay markay noqoto guurka aad xulanayso siaad ku kala ogaan baad leedahay een, qofkii kugu habboonaa iyo qofkii kale maanta waxay aaminsan waxaan jeclayn in diin lahaato marka kalena waa in lacag lahaato lacag badan lacag badan waa ku gelaya haa marka wax walba u hagaagaya aduu dumarka lacag kala doonaysaa haa waa in lacag badan lahaato guryo lahaato waa marka hadalkeedu marka uu shaqaynaya laakiin tan waxay haysan markaa markay qaato marka aduu markaad gabashu kaa sirsa kuwa lacag kala doonataa Ma- haa inanta waa in lacag lahaato haddii aan lacag lahayn waa diin lahaato labaa mid waan ku raacaya marka waxaad leedahay marna lacagtaad ugu dul qaadan marna diinta kaa qabanaysa laakiin hadday labadaa jirin faraay ka baxaysa haa waxaa warqadda wayn hore ka qaadanaysa isuma gelinaba marka hore aan albaabkayga soo gelinba laakiin siaad ku ogaan Soo- horta waa inaad la- sanad laba sano waa inaad xoogaa sheeko badan dhex marta markasta dabeecaddeeda wax ku ogaani karas laakiin markiiba hadda isku soo baxdaan haa waxaa imanaya isfaamo badan baa imanaya gabar lacag le ninaan lacag le nin doonis ba kula tahay aan mid lacag lahayn ma ma gursanayo mid lacag lun ma gursanayo tu kale ma raadinayo laakiin waa inaad aduu lacag badan shaqaysaa markaa saad gabar lacag lagu heshid haa haddii kale waan lacag aan u raadtiya si aan lacag badan u helo si qof amarkayga qaadanaya aan u helo gabdhaha waxaan lahaa ninkii aad fahanto inuu la joogkii kalena albaabka inaad ka baxdaa ha kuu sugin ba albaabka
بسم الله اللهم صل على محمد horta wax waliba qadar ilaahay bay ku dhacaan laakiin saadiga horale sida adduunyada caalamku ay odorosaan xagga dhaqaalaha ayay u badataa marmarna waxaa soo dhex gala laba dhaqaalahooduba buuxo xagga gabadha iyo xagga wiilkaba oo haddana dabeecad ahaan isdiidaan sidaasina waa wax aan aad iyo aad u badnayn laakiin adiga horale adduunyada dhaqaalaha ayay u sababaysaa marka ma raggaala mise dumarkaas kale markaad eegto wallaahi anigu horta waa yagarnimaan u leeyahay afar haween baan meheriyey midun baan kala tagnay saddexdii kale waan haya alxamdulilah kuwa dabeecdoodu adag yihiinna way jiraan kuwa dabeecdoodu la difan yihiinna way jiraan de haddana ninkaa looga baahan yaho mutakalifa ilaahay dumarka xilka uu saaray waa gurigooga raggana waxaa loo dheegibey dee adduunyadaba ilaahay baa ku aaminay inay dee u dulqaataan sidaa daraaddeed dee haweenkuna mid xun iyo mid wanaagsan ba way leeyihin marka waxaa jirta dhalin badan oon fahamsanayn in mas-uul ayagu ay yihiin kuwa maxaad odhan lahayd wallaahi kuwa waxaan odhan lahaa waxaad ka qaadataan dabeecadaha wanaagsan nebigeennii maxamed haabaa inoo sheegay axsanul dabeecadda wanaagsani inay tahay waxyaabaha laguna janno tago marka waxaan odhan lahaa dadka inaga waaya aragsan iyo dadka culimmada ka qaata in jacaylka hore wuu fudud yahay laakiin marka dambe waxaa jira wax haddii xitaa laysnaco aan la kala furmayn oo ubad baa imanaya meeshii sidaa daraaddeed iyadoo aa gabadhu kugu xun tahay ama ninku ku xun yahay ayaa haddana ubadkii la ilaalinaya sidaa weeyaan hinaasaha marmarka qaar oo keeno weli ma aragtid laba qof oo hinaasa isku furay
wallaahi inaasahaas aniga wuu ila kulmay laakiin aniga ninkaygan haddii aan kuugu warramo waayo aragnimadaan leeyahay waxaan dhahdaa dumarku boqolkii hinaasooda ku dhaca shan iyo siddeetan way ka soo noqdaan tobanna waxay noqdaan wax la garan waayo oo miirqab iyo iyo lagu tirin waayo waali shanina maryahay tuurtaa aniga gabadhii ugu daba hinaasaha kululayd weli waan hayaamaan furin alxamdulilah dee kolba dhinac umaka ka imaataa markaad ugu badid maxaad ku dejisay maxaad ku qancisay wallaahi waxaan ku qanciyey de horta waxaa weeyaan bini aadmigu marka hore waa isqiimeeyaan dee wuxuu maadhadaa inantan de iyadoo inanaad guursatay dee qiimaheedii adigu kugu maqan yahay wixii kaaga soo baxa dhibaato dee adigaan inuu ilaahay kugu mas-uuliyadda kugu dhibo u dulqaado saaban ku haya marka waxbaad xeerinaysaa sidaa weeyaan waxa la xirinaya waxyaa badan xikmatu rabbaaniya ayaa jirta inuu qofku xitaa diinta intuu ka bartay maahane xusbad dheeraada la soo baxo uu wax isku xakamaynayo cadhadiisa sidaasaa u badanta sidaasaan leeyahay anugu gabdhaha waxaan odhan lahaa had iyaga hore waan idii dulqaadanaa hawshiinna idinkuna intayada yar
aad buu mahadsan tahay wariyaha v o a sagal siciid faarax oo warbixintaasi nooga soo dirtay dalka jabuuti laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socoteen
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a adeegsiga warbaahinta bulshada ayaa noqday mid aad ugu sii baahaya bulshada soomaalida dhexdeeda gaar ahaan dhallinyarada warbaahinta bulshada ayaa leh faa'iidooyin iyo khasaaro intaba taasoo saameyn ku yeelata nolosha isticmaalayaasha haddaba wariyaheenna haashim sheekh cumar good ayaa saameynta adeegsiga shabakadaha bulshada ee dhinaca internetka ka wareystay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boorama
magacaygu waa maxamuud cabdiraxmaan muumin cabdikhareesh saameynta bulshada uu ku leeyahay social media waxaa ka mid ah inuu qofkii oo qofku doonaya si fudud ku heli karo in ay iska soo guursan karaan dhammaan adduunyada oo dhan maanta qofkii maanta wax doonaya inuu u gudbin karo qof kaloo isla magaalo kala jooga islamarkaana isla daqada u heli karo waxa kale oo social mediahu uu bulshadii ka heli karaa sidaan dee maanta uu v o da aan uga hadli karnay ummadda ummadda soomaaliyeed meel kastaba nooga maqli karto taasoo kale social mediahu ummadda ku caawisaa waxaa kaloo social media ku caawisaa inaan jaamacadihiiba lagu dhigto nin aanan wadan kala jooga si inaan videogiisi lasoo dholargareeyo islamarkaaba aad heli kartid oo islamarkaa yarba videogii maanta maraykanka lagu hadlayay aad heli kartid taasay social mediahu soo gudbisaa baraha bulshada isticmaasho eed adeegsato adiga maxaa ka mid a baraha bulshadeen adeegsada waxaa ka mid ah whatsapp baan isticmaalaa facebook baan isticmaalaa instagram baan isticmaalaa waxyaalaha ka- bulshada lagula xiriiro oo dhan baan isticmaalaa wax kastoo dunida ka dhacan islamarkaana waan ogaadaa anigoona isla bartaa joogin marka ma waxaad ku isticmaashaa kombiyuutarkaaga ma waxaad ku isticmaashaa laptopkaaga ma waxaad ku isticmaashaa mobilkaaga waxaa intaba waan ku isticmaalaa combyuter waan leeyahay oo arday jaamacadeed baan ahay laptop waan leeyahay mobil waan leeyahay sidoo kale waxaan leeyahay ipad oon ku isticmaali karaa markaa wixii ka dhacay oo dhan intaba waan heli karaa islamarkaa adeega internetka een, shirkadahaad ka hesho kuwa ka mid a qiimihii ugusi muxuu kugu taagan yahay qiimaha kolley shirkad walba lacag bay qaadaa laakiin anu shirkadan ka isticmaalayo waa sun cable qiimaha iga qaadaayna waa shan iyo soddon dolar bishii adigoo magacaa ku bilaabi doonaa bal ka waran saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin dhallinyarta gaar ahaan dhallinyarta soomaalida hadday yihiin kuwiina aqoon-yahaniinta ee jaamacadaha wax ka barta hadday yihiin kuwa kale bal aragtidaada saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin dhallinyarada
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa warsame amar xuseen shiidley baraha bulshada markii la yidhaahdo eh, waayahan dambe aad noogu soo bateen isticmaalkoogu dhallinyartu eh, laba saamaynood buu leeyahay mid taban iyo mid togan buu leeyahay Eh, tan togan markaynu ku horeyno isagoo labadaa le weliba eh, ba haddana isticmaalka lagu sii kala duwan yahay habka qofku uu adeegsanayo Eh, tan togan markaanu ku horumarno eh, baraha bulshadu eh, waa goob wax laga baran karayo Eh, aqoon guud baad ka baran karaysaa Eh, qof aad u baahan tahay baad si dhow la xiriiri karaysaa Eh, fariin adigoo aad leeda aad rabto inay meel gaarto baad ku gudbisan karaysaa tusaale ahaan Eh, anigu waxbaan qorqoraa dad badan baanu facebook iska naqaana iskaga xiranahay facebook Eh, halkaas waxaan ka bartaa markaad shay wax ka qortood mowduuc ka hadasho ama dhaqan ha ahaado ama siyaasad ha ahaado ama aqoon kale ha ahaado markaad ka hadasho Eh, qoraalkaaga cilmi aanan ku jirin ama marka hore aan kugu jirin baad ka baranaysaa qaar baa ku naqdinaya qaarna way kugu raacayaan kuwa ku naqdiyey eh, mar mar kastoo si wa- si cilmiyeysa wax loo naqdiyo Eh, cilmi baa laga bartaa taasi waxaan odhan karaya waa dhanka wanaagsan marka loo eego Eh, dhanka kale marka loo eego eh, dhalinyar waxaa jirta u isticmaasho oo, eh, waxaa la yidhahda faq inay u isticmaalaan faq markaan leeyahay waxaan kala jeedaa chating waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo faqaasoo kale haddii kaba soo qaad eh, habeenkii aad ku gaartay xilli dambe caafimaadaan kuma wanaagsana eh, waqtina uu kaa lumiyey Eh, taas marka laga eego waa wa- wa- waxaa la odhan karaya waa- waa dhan xun Eh, si kale marka loo eego ayaaba facebook waxaa soo batay wax la yidhahda life
nimco seed u aragtaa baraha bulshada sida u isticmaalaan gabdhaha dhallinyarada wadanka ku nool ama gabdhaha dhallinyarada ee soomaaliyeed sida u isticmaalaan iyagu baraha bulshada ka horeeya magacayga oo nimco cumar xuseen saad adiguba horey soo sheegtay haddaan isku dayo tan maxay saameyn ku yeelan kartaa social mediahu dhanka dhalinyarta siiba gabdhaha walaahi dee aragti kala duwan bay dadku ka qabaan laakiin anigu ma qaba inay saameyn badan ku yeelanayso hadiiba aanan dee gabadha inta sawirkeyga la qaato aanan waxyaabo kale lagu sameyn laakiin dhalinyarta isku dhafan ee wiilasha iyo gabdhaha maxay saameyn ku yeelan karaan waxaan oran karaa waa laba dhinac positive iyo negative oo inta badan anugu waxaan dhaliilsanahay dhanka negativeka ama aan taageersanahay waayo waxaa jirta muddooyin ka dambe social mediaii baa soo badanaya isticmaalkii maxaa hedeen baraha socialka hadday facebookii noqoto hadday instagramkii noqoto hadday faybarkii whatsappkii waxaasoo dhan laakiin saameyn intee leeg buu ku leeyahay bulshada positive iyo negative buu ku leeyahay waxaanan qabaa boqolkiiba ninety marka loo ogeyn dhanka positiveka uu aada u wanaagsan yahay social media waxaad aragtaa boqol iyo konton kala duwan oo beijisa oo maalinka cashir ka duwan iyo wax ka duwan u xadaysato cilmi ka duwan lagu soo bandhigo laakiin bulshada dhalinyarta soomaaliyeed waxaan qabaa inayna taa uga faa'iidaysan oo boqolkiiba inta haddaan ku qiimeeyo dhanka negativeka ay uga faa'iidaysteen waxaad arkaysaa saacado gudahood bay isticmaalayaan chatin facebook suwar sanbaba soo sheegaya really uu sheego caafimaad ahaan uma fiicna waxaa le muddooyinkii ugu dambeeye la sheegay in dadka koritaankooga ay ka qeyb qaadanayso habeenkan soo jeeditaankooga ay biological waxyaabihii hormoniska iyo waxyaabahaas ay saameyn ku yeesheen laakiin waxaan qabahan soo gaabiye ninety percent social media haddaad sidiisa u isticmaasho inuu faa'iidooyin bara badan kuu leeyahay hadday aqoonta noqoto hadday maskaxdaada koritaanka hadday noqoto hadday adiga bayadda aad ku nooshahay bayad kale aad garab dhigayso inaad faa'iidooyin badan ka helayso haddaad sidiisa uga faa'iidaysto haddaad laakiin dhanka kala raacdo adiga iyo beijkaad isticmaalayso iyo weygaad ku jirtaaba you are loser qof waxaa tahay guuldarayaysta
kuwaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boorama oo waxay u waramayeen waryaheena haashim sheekh cumar good dhegeystayaal halka aad kala socoteenna waa v o a markaana aan u weecanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay hees uu ku luuqeeyo fanaanka cali dhaanto
mare dhaqankeena wanaagsan yaan ku dheelmanaynayo dadiow faraskayga iyaqaalma dhahaya iyaqaalma dhahayaan dholey manta kaa dhiibayaayay halaale iyaqaalma dhalhayaan dholey manta kaa dhiibayaayay dhole
haddaynu heestaas dhoolay ee uu fanaanka cali dhaanta uu ku luuqaynay intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya jamaa nuur xasan nuur
kooxaha banaadir iyo hirshabeelle oo u taagnaa finaalka ayaa ku kala raayay lixdan iyo lix dhibcood oo banaadir ah halka hirshabeelle ay la timid afartan iyo lix ciyaartii finaalka
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo kooxda kubadda koleyga gabdhaha gobolka banaadir ayaa shalay ku guulaystay tartankii kubadda koleyga gabdhaha soomaaliyeed ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada garowe warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada garowe inooga soo diray waryaheenna nuux muuse birgeeb
kooxaha banaadir iyo hirshabeelle oo u taagnaa finaalka ayaa ku kala raayay lixdan iyo lix dhibcood oo banaadir ah halka hirshabeelle ay la timid afartan iyo lix ciyaartii finaalka ee galabnimadii isniinta ka dhacday garowe taasoo ay koobka ku qaadeen kooxdii gabdhaha ee banaadir ka socday koobka ayaa intii uu ka soconaya garowe waxaa isku arkay kooxo ka kala socday maamul goboleedyada dalka maamulka puntland oo martigeliya koobkan ayaa waqti badan geliyey qabsoomidiisa iyo inuu ku soo dhammaado sidii loogu talagalay wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland anise xaaji muumiin oo dhammaadkii munaasabadda ka hadashay ayaa tilmaamtay in ciyaarahan laga dhaxlay arrimo badan aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan gabdhaheenna cayaarayay isku yimaaday magaalooyinka kala duwan gobollada kala duwan isaga yimaaday sida quruxda badan leh u wada cayaaray islamarkaana halkaasay ka abuurantay saaxiibtinimo iyo iska warqabid ay iska warqabi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo markii ay ku kala noqdaan guryahooda aniso ayaa dhiiragelisay in gabdhaha ay yeeshaan ciyaaraha noocaana islamarkaana loo fududeeyo in dhinac kasta ay u helaan fursado ciyaarahan oo ay usoo daawasho tegi jireen galab kasta dadweyne aada u xiiseynayay ayaa la qabtay markii ugu horreysay lix iyo labaatan sano kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii guddoomiyaha haweenka puntland qadre warsame ayaa sheegtay in ciyaarahan laga dhaxlay inay kulmaan haween ka kala yimid gobollo badan oo haddana kala duwan kubaddu waxa weeye isku keenid weeye dadka bulshada inay isu keento laakiin micnaha meeshaan ku jiro waxa weeye gabdhihii soomaaliyeed oo dhan baa meesha jooga oo tuulo ka yimi degmo ka yimi oo lasoo xulay xul ah gabdhahayo waxaynu leenahay soomaali maanta waa kala xirxiran tahay inaanu isu keenno oo walaalnimadoodii iyo calankoodii iyo midnimadoodii iyo sharafkoodii inaynu ka wada shaqayno ilhaan cumar oo ah xildhibaanad laga soo doorto minnesota tan iyo furitaankii kulankaana ku sugnayd puntland si ay u dhiirigeliso gabdhaha xiiseynaya kubadda kolayga ayaa sheegtay in gabdhaha ay xaq u leeyihiin wax badan oo ragga ay xaq u leeyihiin waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ciyaartooyda ka socota banaadir guusha ay gaareen waxaan rabaa inaan iyadana u hambaliyeeyo hirshabeelle labaadka ay noqdeen iyo galmudug meesha saddexaad ay galeen waxaan rabaa nado iyo hakima inaan u mahadceliyo sida sharafta leh ay u ciyaareen dhallinyarada soomaalida gabdhaha ciyaartaan ka qayb galay waa gabdho ka turjumayo baahida loo qabo in dadkii laisku keeno barnaamijkan ayaa ahaa mid lagu soo celinayay ciyaaraha kubadda kolayga gabdhaha soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa loogana dhex xulan lahaa gabdho qaranka soomaaliya matala waxaana dhanka dhaqaalaha ka saaciday hay-adda u s aid nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhinaca kubadda cagtana horyaalka kubadda cagta ingiriiska ayaa xalay waxaa dhacay kulamo xiise leh iyadoona dhammaan kooxaha safka hore kaga jira horyaalka ay wada badiyeen kooxda chelsea ayaa sii adkaysatay hoggaanka horyaalka kadib markii ciyaarteedii xalay ay saddex gool iyo ebar uga badisay kooxda pownmouth waxa ay ahayd guushii labaiyo tobnaad oo xidhiir ah oo ay chelsea ka soo heynayso horyaalka premier leaga waana markii ugu horraysay oo ay rikoodh noocan oo kale ah ay samaynayso goolasha ay ku badisay waxaa laba ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan bedro halka goolka kalena uu keenay eden hazard kooxda ku soo xigta ee manchester city ayaa iyaduna guul muhiim ah ka gaartay xalay kooxda hall city oo ay ku garaacday saddex gool iyo eber manchester united ayaa iyaduna saddex gool iyo gool ku suuldaartay kooxda sunderland arsenal waxa ay gool iyo eber ku martay west bromwich albion westham waxay afar gool iyo gool ku garaacday swansea watford iyo crystal palace waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah banley waxay hal gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda middlesbrough leicester city oo uu xaalku ku xun yahayna waxaa mar kale laba gool iyo eber ku garaacday everton kooxda liverpool caawa fiidkii ayay la ballansan tahay naadiga stoke haddii ay badiso waxay ku soo laaban kartaa kaalinta labaad dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aada u mahadsan yahe nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya laantaafka soomaaliga ee v o aad kala socotaan haatanna dhinacii heesa ayaan jilleecaynaa waa heesu ku luuqeeya fanaanka lafoli waa heesta ama kaag codkaas la foolena wuxuu gebagabo u yahay idaacaddaiyadii duhurnimo nuur xasan nuur iyo weliba anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu afarta kulmayno waxaan idinkaga teganaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Jala.